Ururka dhalinyarada Bulshabille oo ka dhisan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay hooyooyinka wax ku baraan magaalada Dhuusamareeb maalmaha Jimcaha iyo Khamiista. Xisaabta iyo luqadda Soomaaliga ayay u bilaabeen hooyooyin aan horay fursad ugu helin in ay tagaan goobaha waxbarashada. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideysta barnaamijkan ayaa ka hadlay waxyaabaha ay bartaan.
maasha allah farqi badanaa u dhexeeya farqi badan oo badanaa u dhexeeya maasha allah maanta waxbaan fahamsanahay ururka bulsho bilo kheyr allah siiyo waa ilmaheena yaryar ilmo yaryar oo waxbarasho waxbarano waaye ilaa kheyr ha siiyo iyaguna waa isku kaan xilqaameen hooyooyinkii inay waxbaraan ayay diyaar u yihiin kheyr allah siiyo intaas iyo in ka badan hooyooyinka kale oo guryaha fafadhiya oo guryaha joogana waxaan u sheegaa insha allah meeshaan maasha allah ilaahay kheyr ha siiyo ilmaheena inay isku xilqaameen inay labadii beri oo iyagu fasaxa lahaayeen inay innagana waxna baraan alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin aad ayaan wax weyn uga fahmnay waanaan jecelna inay noo sii badato insha allah biidnilaahi alkariim waan sii dadaal wadno maadooyinka weli waxaan nahay maxay tahay sheeg arday iyo cusub baan nahay waxaan baranaa xisaab iyo soomaali aduu jimcahan kiisii kale baan nahay wax fiican aan ka dareen waana sii rajeeyaynaa wax kasii fiicanna waa inaan gaarno haddii alla idmo Aniso Axmed Xasan oo ka mid ah macallimiinta waxbara hooyooyinkan waxa ay ka warbixisay qaabka ay wax u baraan hooyooyinkan waxaan kamid ahay macalimiinta sida saxaqaanka meeshan waxaaga barto maamooyinka hor shaqadan shaqo iska fudud waaye markii kow aan la bilaabinoo hordhaceedii iyo intaa la gudagelin aaday dadka ula adagtay laakiin markii la gudogalo aa gudogalnay xamaasad iyo dhiirigelin iyo waxyaabo badan oo fudfududaa kala kulanay shaqadan horta waxaa gacanta ku haayo ama ka bilaabata ama ka dhamaataa ka anaga ahaan ururka bulshabile oo si isxilqaana deegaanka anaga asaasan dhalinyartaana u jeedina arkidiin ay asaaseen shaqadan deegaankan dhuusamareebasoo ka asaasan tahe in deegaanada kale anaga intaa ka gaarno horta waa sii wadi doonaa ugu dambeynna guddoomiyaha ururka bulshabile ee dhuusamareeb maxamed cali ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay in lagala qayb qaato ololahan waxaan ku tashanay inaan olole isxilqaano waxbarida inaan bilaawno tashigii waxaa ka soo baxday halkan ka bilaabnaa dadkii dhowr qaybood waaye brioriteyska waxaan siinay ama hortibinta waxaan siinay hoyooyinka oo ah dadka ugu muhiimsano in wax la bare ay tahay intaas dheeraada uga dhignay maadooyinka guud aa u dhigna waxaa waaye waa xisaabta iyo soomaaliga waxaan si guud ugu mahadcelinayaa tiimka dhallinyarada ah oo wakhtigooda u soo huray waxaan rabay inaan baaq guud ahaan inaan diro cid allaale ciddii ololahaas waxbaridda oo aan ugu magac darnay caawi caawiye ama caawi si ay wax u barato hooyo aan ugu talagalnay si uusan gaab uus u gelin cid allaale ciddii wax tari karta inay wax tarto cid allaale ciddii horumarkiisa ka qayb qaadan karta inay wax ka qayb qaadato ololahan muddada guuda ugu talagalnay inuu socdo waxaa waaye lix bilood maalmaha keliya khamiistii jimcada u dhignaa tirada guudu hadda nambarka aan hayno boqol arday ama boqol maamo koray u dhaafeen waxaan rajeynaa insha allah allahan inuu noqdo mid guulaysto halabuurkan oo ku cusub dhuusamareeb ayaa loo arkaa inuu kaalin wanaagsan ka qaadan karo in fursad waxbarasho loo abuuro hooyooyinka aan horey wax u baran